بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين amا bعd qال الإmام أbو عيسى التirmidي رaحimh الlه taعaalى bab ma جaءa ysbi الأmta wlaha زوج hal yxil lah waطؤhaa baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid yasbi lamata yacni fi rajuli qofka yasbi ninka yasbii qafaalanayo alamata addoonta oo jihaad ayaa lagu siinayaa intuu galo ilmihii naagihii yaa ninkii imaamka ahaa uu qaybinayaa isagii marka addoon baa marka la siinayaa walahaa zawjun ninna ay qabto markaas oo nin ay leedahay hal yaxillu lahu ma u xalaal noqonayaa wad-uhaa iyada haweentaa inuu u tago wad-igeedu xalaal ma noqonayaa qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albaqawiyu qaala xadaanaa hushaymun wahuwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala akhbaranaa cuhmaanu albatiyu waa cuhmaanu bnu muslim albatti ayaa la yidhaha saduuqun sidiisa isaga waa saduuq caabuu calayhi bilifta aliftaaa bira'yi waxay markaa yacni ku ceebeeyeen ra'yi inuu ku fadwoon jiray ayb rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca can abi lkhaliil abulkhaliil saalix bnu khuraym addubaci wathaqahu bnu maciin wannasaa'iyu ayb can abi saciidin alkhudriy qaala asabnaa sabaayaa yowma awtaas waxaan helnay oo aan qafaal ayaan helnay maxaabiis yowma awtaas maalintii awtaas caama awtaas waa sanadii sideedaad bacda alfatxi meelahaas ahaa walahunna aswaajun fii qowmihinna walxaal lahunna kuwaas sabiga ah ee addoomaha ahna aswaajun ay leeyihiin xaasa niman fii qowmihinna qoomkooda dhexdooda fadakaruu dalika lirasuuli llahi sal ll ly slam nabigay u sheegeen arrintaa fanasalad waxaa soo degtay waalmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum aayadda waxaa idinka xaaraan ah waalmuxsanaatu min annisaa kuwa la qabo oo xaas nimanka leh oo naagaha ah yani haweenka la qabo ilaa maa malakat aymaanukum waxaad gacmihiinu waxay milkisay oo ay hanatay maahane aayadda marka waxaa ku jirto ibaaxa ku sugan mar hadday sabii tahay ninba ay leedahay ee sidaa qof lagu siiyo waa u xalaal ninkii markaa la siiyey xalaalay u noqonaysaa laakiin shardi waxaa ah istibraa in lagu sameeyo oo iyada rixmkeeda la hubsado inay uur leedahay iyo in kale istibraa'aasna marka wuxuu noqonayaa istibraa'un bixaydin hal xayd baa lagu hubsana addoontii markii la qaybiyo oo la siiyo hore ugama tegaayo waa sugayaa haddii ay marka hal dhiig ou ku dhaco mar ay xayd ay hesho macnaheedu waxay tahay uur ma leh markaa wixii ka dambeeya oo u tegi karaa inta ka horeysa laakiin maya marka ma loo kala qaadayaa in la qabo iyo inaan la qabin ma la kala qaadaayo sida calaa qowli ljumhuur haween kasta oo gacantiisa kusoo dhacdo noocan oo kale ugu timaado waa inuu hal xayd uu u sugaa bacd al a'ima ayaa iyagu waxay qabaan oo ka mid yahay ibnu taymiya hadday gabar tahay oo bikro ay tahay ma la hubsanayo laakiin qowlkaas qowl marjuuxa weeyaan calaa kulli xaal on loo badnay qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasan wahakada rawaahu athawriyu can cuhmaan albatti sida hushaym thawri baa wariyey cuhmaan ka wariyey can abilkhaliil can abi saciidin wa abulkhaliil ismuhu saalixu bnu abi maryam wa saalixu bnu abi maryam warawaa hamaamu hada alxadiida can qataada ayuu ka wariyey can saalixin abilkhaliil yaa siman marka de qataada ayuu la siman yahay cuhmaan albatti ayuu la siman yahay ayb nusakha qaarna can qataada ma qoraayaan laakiin qataada waa ku jira can qataadata can saadiqin abilkhaliil can abi calqamata alhaashimiy marka meesha abi saciid can abi calqama uu yidhi abu calqamata alhaashimi mowlaahum hiqatun kana qaadi ifriqiya rawaa lahu albukhaariyu fi juzi lqira'a wa muslim alarbaca can abi saciidin marka abu calqama uu kusoo daray qataada can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm ayb qala xadaثna bidalika cabd bn xumayd qala xadaثna xabaan bnu hilaali qala xadaثna hamaamu marka ada hamaam inta ka dambaysa waaba kuu sheego can qataada can saalix xadiidkan waa صaxiix waxaana laga qaadanayaa haweenka la qabo ee ayagu gaalada ah inta dagaal lala galo lasoo qafaalo ee la qaybiyo qofkii ay gacantiisa ku dhacdo istibraa' markuu ku sameeyo kadib waa u xalaal laakiin intuunan istibraa' ku sameynin ma bannaana lianna ansaabtii baa isku qaldamaysa markaas baabu maa jaa fii karaahiyati mahri اlbagiy baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati mahri اlbagiyi haweeneyda zaaniyadda ah meherkeeda meher waxaa loogu magacaabaa tajawus maadaama jirkeeda muqaabilkiisa ay ku qaadatay oo naagta nikaaxa xalaashaa lagu guursadana waxa jirkeeda muqaabilka ay ku qaadatay maadaama mahar la yidhaah ayaa tajawusan baa tan loo yiri meher oo sharci ah ma aha ayb marka haweentaa zinada jirkeeda iyada gadanayso marka laga zinaysto waxaa la siiyaa xalaal mana bannaana ayb sadaaqa marka sharcigaa sidiisa ayaa iskale naagta sadaaqa iskale waa naag imaa nikaax saxiixa ama nikaax ay shubha ku jirto haddii naagta loogu tago shubha darteed ama naagtiisu u malaynayey mid kale kaga qaldantay ama nikaax nikaax isaga wuxuu nikaax u malaynayo oo laakiin aan saxiix ahayn buu ku guursaday waxaas oo dhan haweenta haddii macaanidaa loogu tago meher waa leedahay laakiin zina cad oo aan iyada geed loogu soo gambanin wax mehera male taas qaala xadaanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid qaala xadaanaa laytu can ibni shihaabin can abi bakri bni cabdiraxmaan can abi mascuudin alansaariy qala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama can hamani ilkalbi ayuu reebay eyga lacagtiisa ey in la kala gato ayb eyga marka kalbu saydka xataa midka ugaarta oo lagu ugaaranayo kan beerta ilaaliyo iyo xataa midka manaaficda leh in la kala gato ma banaano haddii qofka uu u baahda ka waran marka iska sii waxbaa ka qaadanin muqaabil eygaas marka in wax lagu qaataa danaa-a ku jirto waa waana xaaraan wa mahri lbagiyi haweenta zaaniyadda waxa ay jirkeeda ku qaadanayso wa xulwaani lkaahini ninka kaahinkee kitaab gaabalowga ee faalalowga ah waxa uu wax ku qaadanayo xulwaan ayaa lagu magacaabay shaqo la-aan uu iska qaadanaya waxuu isaga macaansanayo isagoon dhididin oon dhib usoo marin feker u gelin been wax isaga qaadanaa marka xulwaanilkaah qaala wa fi lbaabi can raafic bni khadiijin wa abi juxayfata wa abi hurayrata wa bni cabaas xadiidu abi mascuudin xadiidun xasanu saxiix baabu maa jaa wixii ku yimid anlaa yakhduba arajulu calaa khidbati akhiihi qofka inuunan doonin walaalkiis doonistiisa korkeeda yacnii qof muslima naag u doonan oo ay raalli isku noqdeen oo ay iyadu raalli ku noqotay oo ninkii doonisti u dhiman tahay inaad adiga ku kor doonto inaan la rabin sidaas qaala marka isagaana aada u fasiri doono xadiidkan qaala xadaanaa axmed bnu maniic wa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaala qutaybatu yablugu bihi yani abu hurayra wuxuu yihi yablugu bihi yani yablugu bihi nebiguu gaarsiinaho wa qaala axmedu axmed binu maniicna wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa yabiicu rajulu qofka yownan gadin calaa bayci akhiihi walaalkiis beyciisa korkiisa macnaheedu waxay tahay laba ninoo wax kala gadanaayo kala gateen welina khiyaarkii uu baaqi yahay nin baa nin wax ka gatay khiyaarkii baa baaqi ah weli intaad la hadasho oo tiraadid beycaan fasakh anaa inta uu kaa shaygan oo kale anaa haayo lacag ka yaraanna kus kaa siin ee ninkan beeca ka fasakh sidaa inaad tiraadid ma bannaano leanna cuqday dadka kala gelin walaa yakhdubu ma doonaayo yacnii yownan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda ee nin markaa naag nin u doonan oo iyadana ay raalli ku noqoto inaad ka daba doontood meeshii gasho iyadana xadiidku waa reebayaan ictibaarka marka meeshan waxay tahay marka ay iyada raalli noqoto naagtii baa raalli ku noqotay ninkan nin kale inuu yimaado ma aha laakiin raalli kuma noqonin wax raalli ahaanshaa ma siinin waa sheekaysteen raalli aan ahay ma dhihin nin kale kama reebana nin kalena waa weantaasi wuu la sheekaysan karaayo guur iyo waa kala hadli karaa laakiin hadday ku raalli noqoto kadib ayaan la ogolaanaynin qaala wa fi lbaabi can samurata wabni cumar qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix qaala maliku bnu anas inamaa macnaa karaahiyati an yakduba alrajulu calaa khidbati akhiihi arrintaa karaahadeedu macnaheedu wuxuu yahay idaa khadaba arajulu ninku hadduu doono almar'ata haweeneyda faradiyat bihi ay raalli ku noqoto falaysa liaxadin an yakduba calaa khidbatihi qofna uma bannaano inuu ka kor doono ayb waqaala shaaficiyu macnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay laa yakdubu rajulu calaa khidbati akhiihi haadaa cindanaa kan annaga agteenna idaa khadaba arajulu ninku hadduu doono almar'ata naagta faradiyat bihi ay ku raalli noqoto wa rakanat ilayhi ay u iilato falaysa liaxadin an yakduba calaa khidbatihi qofna uma bannaana inuu ku kor doono faamaa qabla an yaclama ridaahaa inta uunan ogaanin laakiin raalli ahaanshadeeda aw rukuunahaa ilayhi ama ninkaa inay u iilatay inta uunan ogaanin falaa ba'sa an yakdubahaa inuu doono dhib male waa og yahay ninkaani inuu nin inuu haweentani guur kala hadlay laakiin inay ogolaatay ee in kale usan ogeyn waa geli karaasayb flaa ba'sa an yakdubahaa wاlxujatu fi dalika arrintaa daliilkeeda xadiidu faatimata binti qays waay xayثu jaaءat الnabiya sal ly slam nebigay u timid fadakarad lahu waxay u sheegtay ana abaa jahmin bna xudayfata wa mucaawiyata bna abi sufyaan khaطabaahaa waxay tidhi abu abu mucaawiya iyo abu jahm ayaa isoo dooneenoo guur i weydiisteen faqaala nabigu wuxuu yidhi amaa abu jahmin farajulun nin weeyaan laa yarfacu casaahu can innisaa nin aan ushiisa naagahaan ka kor qaadin way mar walba yacni waa dilayaa naagahooa marka waa ceeb waay naaga tumiddu ma fiicna ceeb waay soo ma arkiisa wa amaa mucaawiyatu mucaawiya fa sucluukun weeyaan waa mid faqiir oo laa maala lahu maal aan haysanin mucaawiya isaguna maal ma haysto marka haweeneyda ninkuu maal la-aan waa ku diidi kartaa wax lagu diidi karo waa noqon kartaa biilkeedaba hadhow haddii dhibaato iyo ka imaanayso walaakin waxa uu yidhi inkixii usaamata nin saddexaad oo keenay nebiga usaama meeshaa marka shaafici wuxuu ka qaatay mar haddii nebigu laba ninaa isoo doonay tiri mid saddexaad oo nebiguna keenay meesha ee aawa marka nin naag u doonan iyaan laga kordoonin ee markaas waa marka ay naagtii ninka ku raalli noqoto nin labaad lama keeni karo mid saddexaadna lama keeni karo bimujarad guur inay kala hadleenna ee ma ahan raalli ahaansho ma aha haweenta waxaa laga yaabaa dhowr nin inay guur kala waranto midna marka uma xirna midna uma xirna haddii laakiin mid ay ballanqaad siisay ogolaatay laakiin nin kale inuu soo gala ma famacnaa hada alxadiidi cindana wallahu aclam ana faatimata faatima lam tuhbirhu uma sheegin biridaaha iyada raalli ahaanshaheeda biwaaxidin ay ku raalli noqotay minhumaa labadooda uma sheegin walow akhbarathu hadday u sheegi lahayd lam yushir calayha uma tilmaameen bigayri aladii dakarad kii ay sheegtay qofaan ahayn uma unan tilmaameen dariiqada marka saxda axaadiidta in loo fahmo ay tahay waa sidaan waxaad arkay marka imaamu tirmidi mar walbau xadiidkii sheego aqwaasha fuqahadana waa waa ku daraa maaligaasaa yidhi shaafici baa yidhi axmed baa saa yidhi isxaaq saan u fasiray thawri saan buu yidhi ibnulmubaaragaa sidaan yidhi a'imatu ddiin weeyaan nimankan waa a'imatu ddiin waay marka axaadiidta fahamkooda ayagaa loo daba jooga iyo wixii iyaga ka horreeyey dabcan asxaabtii iyo taabiciintii yaa yaa loo daba joogaya qofku marka keligiis xadiidku hadduu iska fahmo waa qaldama mar walba marka a'imada fahamkoodu waa muhiim alimaam abuu ciisa tirmidi isaga markuu axaadiidta raba tawjiihooda a'imadaanuu keenayaa feerina dadna waxay ka joogtaa war culimo le waayo waxaas dhacay aniga xadiidkan haysta imaamu dahabi baa qaacido aada u fiican u sameeyey waxa uu yidhi qofku markuu leeyahay aniga imaamkan warkiisa ma rabo lianna nusuusow khilaafay markuu dhahayo waxaa laga rabaa buu yidhi imaam kale oo ninkaas la mida inuu nusuustaas siduu asaga u wado inuu u waafaqsan yahay soo ma fahmaysaan leanna adiga waxaad ismoodsiin kartaa imaamkan inuuna xadiidkan khilaafay xaqiiqadana maba khilaafay marka inuu khilaafay see lagu garan karaa isagii haddii uu xadiidkii ka hor yimid uu khilaafay imaam kaloo la mida dalaalada sida adiga aada naska ku wado waa inaad ku raacdaa imaam kale laakiin a'immadoo dhan haddii aynan dhihin adiga waxaa leedahay adaa qaldan marka laabudda in imaam kale uu jiro waay oo naskan fahmay sida aad sheegaysana u fahmay dayib suuragal maaha in zamankan culumo joogto inay intay nas fahmaan ama ay nas yacnii xadiid tawjiihiis yidhaahdaan a'immada intay ku khilaafaan mid cusub ayaga la imaadaan ma la yeelayo qala xadaثna maxmuud bn غaylan qala xadaثna abu dawud wahuwa الطayaalisiyu qala anba'na shucbaة qala akhbaranii abu bakr bn abi اljahm qala dakltu ana وabu slmةa bn cabdالرaحman عlى faطimaةa binti qays ayaan u galnay faxadaثat waxay sheegtay ana زawjaha طalaqahaa ثaلaaثa ninkeeda inuu saddex ku furay dalqad saddexaadu u dhintay walam yajcal lahaa suknaa walaa nafaqة umana yeelin degaan iyo nafaqo midna qaalat waxay tidhi wawadaca lii caشharaةa akfizaة wuxuu ii dhigay toban gabal toban kibis cinda bni cammin lahu nin in adeerkiis aabuu agtiis ii dhigay khamsatun shan kibis ama shan muufo shaciirun bay ahayd wa khamsatunna burun ayb wa wadaca lii casharata akfizatin wax uun markaas wax lagu waxaa weeyaan qafiiska waxaa waaye wax wax lagu cabirto oo lagu shubto geleyda ama ama shaciirta iyo qafiizu burin iyo qafiizu shaciirin adu ama waa kiish ama wax un lamida waxay wax ku cabirtaa annaga hadda kiishan wax ku cabirana iyo loor iyo jawaan iyo laleeyahay qafiisku marka waxaa weeyaan wax un wax lagu cabirto khamsatun shaciirun weeyaan wa khamsatunna burun qamadi qaalat faataytu rasuula اllahi sal l slam aan u imid fadakartu dalika lahu waan u sheegay qaalat waxay tihi faqaala wuxuu yidhi sadaqa waa runtiis nafaqana ma lihid deegaanna kuma lihid faamaranii wuxuu i amray an actadda inaan ku ciddo tirsado fii beyti ummi shariik guriga ummu shariik yani ninkaa inaadan ku lahayn nafaqo iyo guri waa runtiis meeshaa marka waxaa laga qaatay haweenta dalaaqeedu uu yahay baa-inka ee aan rajcada lahayn lagu noqon karin nafaqana male deegaanna male imaam axmedaana sidaas qaatay a'immada intooda badan laakiin shaafici iyo kale iyana waxay ku tageen nafaqo male laakiin deegaan waa leedahay waxayna ka qaateen askinuuhuna min xaysu sakantu cumar ayaana madhabtaas qabay sidaas oo cumar wuxuu dhihi jiray gabadhan faadimo binti qays ayaa sidaas tiri marka la yidhaha nafaqa iyo deegaan midna ma leh wuxuu dhihi jiray laa nadacu kitaab allaahi liqowli imra'atin laa naclamuhaa xafidat am nasiyat ilaahay kitaabkiisa uga tegi mayno naag warkeed aanan ogeyn inay xafiday iyo in kale iyadana markaas dhihi jirtay de muhaajiraadkii horay ahayd iyadana waxay dhihi jirtay baynanaa wa baynakum kitaabullah kitaabkan ku kala baxayna annaga idinka suuratu dalaaqay marka akrinaya waxay dhihi jirtay laa tadrii lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amran ay amrin yaxdisu bacda haalihati dalqad saddexaad kadib waxa imaanaya maxay tahay ii sheegay dhihi jirtay dalqadii saddexaadaa dhacday soo noqoshada dambe dhiman maxay tahay oo la sugaayo male idan marka waxay leedahay kitaabkiina sidaanuu yidhi anigana nebigaaba iisaas ugu xukumayba marka idinka kitaabkiina igama haysaan haysataanay leedahay meeshaas marka war badan baa ku jiro culammada qaar waxay leeyihiin nebiga wuxuu guriga uga soo wareejiyey oo guryahan u keenay kaanat imra'atan lasinatan haweeney waxay ahayd dumaashiyaalkeed iyo xoogaa ku afdheer sidaasay riwaayadka qaar dhahayaan saas uga soo wareejiyey ma ahane nafaqo degaan waa lahayd iyada sabab kale looga keenay laakiin xoogaa warkaas wuxuu u muuqdaa war aada yacnii iyada marka nas xadiis marfuucay la timid dadka kalena marfuuc ma hayaan ayb aayaddana marka kuwa oo rajcada iyo waxaa leh ama marka ay leedahay uurka lan aayadda waxaa ku jirta wain kuna walaata xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna ayb yaa ku jirta madaahibta marka imaam axmedaa qaatay qowlkaas faadimo waana qawi uma qaala lii nbi rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu igu yidhi ina beyta ummi shariikin umu shariik gurigeeda beytun guri waaye yaqshaahu lmuhaajiruun muhaajiriinta aada u tag tago walaakin ictadii ku ciddo tirso fii beyti ibni ummi maktuub facasaa waxaa mudan tahay an tulqii hiyaabaki dharkaaga inaad iska dhigto walaa yaraaki asagana ku arki maayo faida inqadat ciddatuki ciddadaada hadday dhammaato fa jaa'a axadun yakhdubuki qof adiga ku rabo oo kusoo doonayana uu kuu yimaado fa aadiniinii isoo ogeysi falama inqadat ciddatii ciddadeyda markay dhammaatay khatabanii abuu jahmin wa mucaawiyatu baa isoo dooneen qaalat faataytu rasuula اllahi sal l slam fadakartu dalika lahu faqaala ama mucaawiyatu farajulun laa maala lahu wa ama abuu jahmin farajulun shadiidu cala اnisa nin naagaha ku daran qaalat fakhaabanii usaamat bnu zayd fatasawajanii waa i guursaday fabaaraka allaahu lii fii usaama alla usaama waa ii barakeeyey tiri marka masalo kalena waa laga qaataayo mawaalidu inay qurashyaadka guurso karaan usaama min almawaali ayuu ka mid ahaa haddana gabadhaa qurashyadaabuu guursaday laakiin iyadaa ogoleyd markaas oo rabto qaala hada xadiidun xasanu saxiix wqad rawaahu sufyaan الthawriyu can abi bakr bn abi اljahm naxwa hada اlxadiidi buu wariyey wazaada fiihi faqaala lلnabiyu slى اllahu عalayh waslama inkixii usaama qaala xadaanaa bidaka maxmuudu qaala xadaanaa wakiicu can sufyaana can abi bakr bn abi اljahm bihada baabu maa jaءa fi lcazli casliga wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baabya casligana waxaa la yidhaahdaa ninka haweenayda inuu shahwada markay markuu jimaaco shahwada markay ka soo dhowdahay inuu bannaanka ku daadiyo shahwadiisa ku qubo ayb oo markaa wuxuu nacayaa inay haweenayda markaa u uuraysato qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilmalik bni abi shawaarib qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa macmaru can yaxya bni abi kahiir can moxamed bni cabdiraxmaan bni thawbaan can jaabirin qaala qulnaa yaa rasuula allah inaa kunaa naczilu annagu waxaan ahayn inaan casli samaynayno fazacamat ilyahuudu yahuud waxay ku andacootay annahaa casligu almawquud aljuudat suqraa nolol duugid yar inay tahay yacnii mawuudada waa qofka isagoo nool la duugo ee middaanna waa nolol duugiddii yarayd waayo ayay dhahay faqaala wuxuu yidhi kadabat ilyahuudu yahuud been bay sheegtay in allaha idaa araada allah hadduu doono an yakhluqahu inuu abuuro ilmo falam yamnachu ayb mau diidaayo qaala wafi lbaabi can cumara wاlbara waabi hurayrata waabi saciid meeshaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya casligu inuu bannaan yahay marka qaala marka xadiid kalena waa jiraa nebigu uu yidhi daka alwa'du lkhafiyu waa nolol duugid qarsoon waayo nebiga sal l slam xadiidkaas marka wuxuu tilmaamaa karaaha see loo jamcinaa marka kaas iyo kan culimada marka waxay ku jamciyeen gabadha xorta ah maadaama iyada ilma ilmaha iyo jimaaci iyo ay xaq u leedahay iyada in laga fasax qaato gabadha xortaa waa in laga idin qaataa addoontana laakiin wou ku samayn karaa ayb leanna addoontu waxaa dhici karto inuusan rabin haddii addoontiisii ay tahayna mar hadday uur u yeelato ilmo u dhasho maxay noqonay ummu walad ummu walad markay noqotona ma gadi karo beeceedii waa ka xayirma markuu dhintana waa xoroobi addoontaanina maal waayo waxaa laga yaabaa taas inuu diidayo haddii uu tahay nin hadday tahay ninku in gabar xora uunan awoodeynin inuu guursado ee addoon inuu guursado ku dhowrsado danta ku kaliftay waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati waayee markaasoo kalena inay u uuraysato inuu dhibsanayaa la arkaa leanna hadday uur yeelato ilmo dhasho ilmuhu addoomay noqonaya iyada ninka iskale baa ilmahana yeelanaya hadhow sababta addoon addoon in loo guursadaba loo diiday saas waa leanna ilmuhu xornimada wuxuu ku raacaa hooyadiisa marka in addoon hadday tahay casli lagu sameeyaa maslaxa sharciyaaba ku jiri karta ayb qaala xadatanaa qutaybatu wabnu abi cumar qaala xadatanaa sufyaan bnu cuyayna can cmr bn dinaar can caطاء can jaabir bn cabdillaahi qaal kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil casli baan samayn jirnay qur-aanka isagoo u soo degaayo macnuhu marka waxay tahay taqriir ayaa jira waqtigii nebigaan samay jirnay haddii qalad ay tahayna ilaahay baa waxyi nebigiis kusoo dejin lahaa waa taqriir marka taqriir qaala ayb xadiidu jaabirin xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin wqad rakasa qowm min ahli اlcilmi qowm ahlucilmiga ka mida waxay rukseeyeen min asxaabi الnabiy sal l slam wagayrihim fi lcazli casliga waqaala malik bnu anas wuxuu yidhi tusta'maru اlxuratu xorta waa laga idin qaadanayaa fi lcasli casliga walaa tusta'maru اlamatu addoonta laakiin laga amar qaadan maayo iyada shaaficina sidaan buu qabaa madhabta shaaficina saan hadday xor tahayna maya oo iyada idinkeedaa loo baahan yahay hadday addoon tahayna waa la biduuni idniha waa la samayn karaa casliga ayb marka iyada haweeneyda ka waran marka hadday iska soo tuurta ilmihii ninkii oon ogeyn waa dembi leanna guurka maqaasidiisa iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa ka mid ah maqaasidiisa taasaa ka mid ah ayb oo ilmo in la helaa ka mid a oo iyada marka taas waa sidaas dadkan ayagana ama dhakhaatiirta ama yacni caafimaadka ka shaqeeyo iyaga laftooda inay ka soo tuuraan ilmaha naagaha iyadoon mubarir sharciya uunan jirin daruuro keenaysaana aanay jirin khatar ayb janiinka iyo ilmaha yareerkaana haddii hooyadii dhaawac la gaarsiiyo lagu soo tuuro quraya waxbaa ka waajibi jiray shan halaad iyo wax lamida kan laakiin marka waa in laga sajiriyaa dadka waxyaabahaas oo kale dadka sameynaya naagtii baa raalli ku ah iga xaaqay leedahay waa ka xaaqa isaga waxaasuu ku shaqaysanayaa waa halis nin baa beri wuxuu yidhi saddex iyo toddobaatankii meelahaasaan samay jiray yidhi waxaas oo nin farsamadan marka neersi waxbuu ahaa waxaasan ka xaaqi jiray haweenka sida qaldan ilmaha kusoo qaado oo in laga tuuro rabo iyo muddan kusoo shaqaystay waa ku ilmo korsaday markii dambe wuxuu yidhi waxaa igu dhacday jiefkii waa waayey hurdadii saas markaan u seexdaba sankayga afka dabada waxaa ka soo baxayuu yidhi hilbo burtuqyo ah ayaa iga soo meel walba ka baxay ilmihiina wuxuu yidhi kulligood wax duurka galay mid ka midana wuxuu yidhi calaamaduu soo bixiyey xabaddaasa saa igu dhuftay ilmihii ou saa ku koriyey mid ka mida waa xabadeeyey isagiibu xabad ku dhuftay marka ilmaha wax daran laga koriyey saas unbaa u dambaysa iyagiina dheef male adigiina wax xun unbaad marka kudhe ku dambeynaysa walciyaadu billah waxyaabahaas marka in aada la ysaga ilaaliyo qofka si uu ilmihiisa u korsado weyn maayo wuxuu alla u qorow helaan laakiin dad dhibkiis iyo muslim dhibaateyntiis iyo male dad badanoo waxaas ku howlanna waa jiraan baabu ma marka baabu maa jaa-a fii karaahiyati lcazli casliga karaahadiisa waxay ku yimid qaala xadaanaa bnu abi cumar waqutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can ibni abi najiixin can mujaahidin can qazaca can abi saciidin qaal dukira alcazlu baa la sheegay cinda rasuuli illahi sala ll ly slam nabiga agtiisa faqaala wuxuu yidhi lima yafcalu daka axadukum midkiin muxuu waxaas u samaynayaa qaala wuxuu yidha zaada bnu abi cumar fii xadiidihi walam yaqul laa yafcal ma dhihin daka axadukum qaala fii xadiidihima fainahaa laysat nafsun naf ma jirto makhluuqatun la abuurayo ila allahu khaaliquhaa alla kii abuurayo un weeyaan xadiidkana karaaha ka muuqato qaala wafi lbaabi can jaabir qaala xadiidu abi saciidin xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can abi saciid qaala waqad kariha alcazla qowm ayaa kahdeen min ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ly slam iyo wagayrihi qaala baabu maa jaa-a fi lqismati lilbikri waatayibi gabadha bikrada iyo garoobka ee qeybta loo qaybinayo ninku hadduu dhowr xaas leeyahay ee garoob uu soo guursaday ama uu soo guursaday gabar see qeybta u gelayaan qaala xadaanaa abu salamata yaxya bnu khalf qaala xadaanaa bishru bnu lmufadal can khalidin alxadaa can abi qilaabata can anas bni malikin qaal low shi'tu an aquula haddaan doono inaan dhaho qaala rasuulu llahi sala ll ly slama waa dhihi karaa walaakinahu qaala wuxuu yidhi assunnatu sunnada waana isku mid saxaabiga hadduu yidhaah assunnatu idaa tasawaja arajulu ninku hadduu guursado albikra gabadhya gabadh bikraah cala imra'atihi haweentiisa korkeeda aqaama cindahaa sabcan toddoba wagteeda joogayaa wa idaa tasawaja tayiba garoob hadduu soo guursado calaa imra'atihina aqaama cindahaa alaatan saddex buu la joogayaa toddobau joogayaa macnaha toddoba habeenuu siinayaa ee bannaanka uma baxaya lagama wado guriga ka bixi maayo ma aha sida dadka qaar ay u malaynayaan qaala wafi lbaabi can ummi salama qaala xadiidu anasin xadiidun xasanun saxiix wqad rafacahu mxamed bnu isxaaq can ayuba can abi qilaaba can anasi walam yarfachu bacduhm qaala wاlcamalu cala hada cinda bacdi ahli اlcilmi qaaluu waxay yidhaahdeen ida tasawaja arajulu ninka hadduu guursado imra'atan haweeney bikran oo bikra'a cala imra'atihi uu kusoo guursado aqaama cindahaa sabcan toddobau nagaanayaa agteeda uma qasama baynahumaa waa qaybinayaa bacdu markaa kadib bilcadli si cadaalada buu ku qaybinaya waidaa tasawaja tayiba hadduu guursadana cala imra'atihi aqaama cindaha alaatan baabu maa jaa-a fi taswiyati bayna adaraa'iri haweenka laysla qabo in la simo oo yacni laysla simo wixii ku yimid qaala xadaanaa bnu abi cumar qaala xadaanaa bishru bnu sariy qaala xadaanaa xamaad bnu salma can ayuba can abi qilaaba can cabdillaahi bni yaziid can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yaqsimu bayna nisaa'ihi waa u qeybin jiray fayacdilu waa cadaalad falaaye wayaquulu wuxuu dhahay allaahuma haadihi tani qismatii qeybtayda wey fii maa amliku waxa aan awoodo falaa talumnii ilaahu ha igu eedaynin fii maa tamliku waxaad adiga awoodid walaa amliku anigana aanan karaynin waa jacaylka iyo maxabada iyo qalbiga qaala xadiidu caaishata haakada rawaahu gayru waaxidin sidaa buu u wariyey can xamaad bni salma can ayuba can abi qilaaba can cabdillaahi bni yaziid can caaishata ana nabiya sal l slam saasuu yii xamaad bnu salma xadiidka saasuu ka dhigay warawaahu xamaad bnu zaydin wagayru waaxidin can ayuba can abi qilaabata mursalan ana nabiya sal l slama kaana yaqsimu wahada asaxu min xadiidi xamaad bni salma mursalnimadaana raajixsan wamacnaa qowlihi laa talumnii fi ma tamliku walaa amliku inamaa yacnii bihi wuxuu ujeedaa alxuba walmawaddata jacaylka iyo kalgacayl kadaa fasarahu bacdu ahli lcilmi sida nusuusta marka culummada looga soo naqliyo ayaa tafsiirkoodana la rabaa ayaa loo rabaa laakiin naqligoodana in iyaga naqliga lagu aado tafsiirkoodiina la diido sax maa qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaana cabdالraxmaan bnu mahdiy qaala xadaana hamaamu can qataadata can الnadr bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal ida kanat cinda الrajuli ninka agtiisa imra'ataani laba xaas hadday tahay falam yacdil baynahumaa ownan u cadaalad falin jaءa ywma اlqiyaamati waa imaanaya washiqhu saaqibu dhinaciisa isagoo u dhacaayo waa saxiix marka xadiidka qaala wainamaa asnada hada alxadiida waxaa isnaadiyey hamaamu bnu yaxyaa can qataadata warawaahu hishaamun iddastuwaa'iyu can qataadata qaala kana yuqaalu aldhiiji walaa nacrifu hada alxadiida marfuuca ila min xadiidi hamaam qaala baabu ma jaءa fi الزawjayn اlmushrikayni yuslimu axaduhmaa labada isqabto ee gaalada ah midkood uu soo islaamayo see la yeelayo qaala xadaana axmed bnu maniic wahanaadun qaala xadaana abu mucaawiya can اlxajaaj wahuwa xajaaj bnu ara xajaaj bnu arطah sidau ahaa mudlis can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka radda bnatahu gabadhiisii ayuu celiyey zaynaba zaynab ahayd calaa abilcaas bni rabiic ayuu ku celiyey bimahrin jadiidin mahar cusub wa nikaaxin jadiid iyo nikaax cusub xadiidkan marka dacfi baa ku jira zaynab iyo abulcaasa isqabay dabcan zaynab iyada mushriknimo sooma marin dabcan iyaga marka gaalada mushrikiinta nikaaxooda xaaraan ma ahayn awal oo qofkiioo mushriga ayaa gabar muslimada qabay inta aynan soo degin aayadihii yacni xudaybiyada wixii ka dambeeyey xudaybiya wixii ka dambeeyey waa ka allo yidhi laa huna xilun lakum walaa hum yaxilluuna lahuna aayadahaasi markay yimaadeen ayaa mushrikiinta calaaqadooda nikaax la joojiyey ninka iyo naagta labada dhinacba waa laga joojiyey ababulcaas ibnu rabiicna fatxu maka agteedu soo islaamay meeqaa udhexaysa marka xudaybiya meelahana fiirinaysaana ila tahay idinka wax cusub maaha sulxulxudaybiya ayaa la ayaa lagu reebay lagu nikaaxaas lagu gooyey abulcaasna wuxuu soo islaamay fatxu maka meeqaa udhexaysa marka laba sano laba sana udhexaysa laba ya lixaad iyo sideed meeqaa udhe labaa un udhexaysa labadaasaa udhaxaysa laba sano in ciddadeedu iska socotayna xoogaa ma qaalib maaha dabcan ciddadii waa ka go-day markii la kala reebay oo lakala la kala geeyey waxay noqotay yacani abulcaas ciddadiibuu kusoo islaamay in la yidhaahdo nikaaxii horaa loogu baaqi yeelay culaysa xoogaa ku jira soo maha in laba sano inay cidda sii jiitanto caadi caadi ma aha umuurahana qaalibkaa lagu xambaaraa caadi maaha culamada qaar marka waxay leeyihiin waxaa lagu xambaaraa ciddadiiba dheeraatay baa la leeyahay marka fii atnaail cidduu soo islaamay nikaaxii xadiidka ibnu cabaas ee soo socdo nikaax looma cusboonaysiinin macnahaasaa lagu xambaaraa bay laakiin xoogaa taas waa adag tahay xadiidkan marka wuxuu leeyahay nikaaxa waaba la jadiidiyey jumhuurkuna xadiidkan ay qaataan markaas haddii la jadiidiyey xadiidkan laakiin dacfi baa ku jira min xayu sanad waana sheegi oo xajaaj waa mudallis waqad cancana waa daciif xadiidka haddana laakiin xadiidkan macnihiisay culammada u badan yihiin oo waxay leeyihin naagtu hadday soo islaamto ma yacni ninkuna uu gaa ka daba maro fii athnaa'i lciddana markaa yacni uu ninkeeda soo islaamo nikaaxii horaa taagnaana ciddada dhexdeeda hadday ciddadii ka baxda laakiin nin kalena waa guursan kartaa isagii hadduu soo islaamona nikaax jadiida in loo sameeyo ayb macnahaasaa marka jumhuurku taasay u badan yihiin xadiidkanna macnahaas ayidah ayb qaala hada xadiiu fii isnaadihi maqaal xadiidkan isnaadkiisu maqaal baa ku jira waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agtoodana camalku sidaan waa yimi ayb ana almar'ata haweeneyda idaa aslamad hadday islaamto qabla zawjiha ninkeeda ka hor uma aslama zawjuhaa ninkeeda uu soo islaamo wahiya fi lciddati ciddadana ay ku jirto ana zawjahaa axaqu biha maa kaanat fi lciddati ninkeedaa ku xaqnimo badan intay ciddada ku sugan tahay wa huwa qowlu malik bni anas waalwsaaciyi washaaficiyi waaxmeda waisxaaq qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa yunus bnu bukayr can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii daawuud bnu xusayn can cikrimata can ibni cabaasin qaal radda nabiyu sal l slam ibnatahu ayuu celiyey zaynaba ahayd calaa abilcaas bni rabiic buu ku celiyey bacda sitti siniin lix sano kadib lix sana noqona hijradii bay ka xisaabayeen binikaaxi lawali buu ugu celiyey walam yuxdit nikaaxan nikaax yani sooma cusboonaysa yacni markay zaynab ay timid zaynab waxay soo hijrootay bacda badrin beder abulcaas waa lagu qabtay sooma waa kii markaa ballan uu nebiga la galay cid danba kula soo raa adiga kula dagaalaysa ma soo raacayo mana kula dagaalayo gabadhi ma iisoo ma iisoo diraysaa waa kuu soo diraya waa usoo diray waktigaa laga bilaabo iyo waktigan baa lix sano udhexaysa sita siniin saas waa macnaheedu walam yuxdit nikaaxan qaala hada xadiidun laysa biisnaadihi ba'sun xadiidkan ibnu cabaas isnaadkiisu dhib male buu yidhi waa saxeix walaakin laa nacrifu wajha hada alxadiid laakiin ma garanaynu yidhi xadiidkan macnihiisa yani macnihiisa lagama wada laqbihiisa ma naqaan maaha macnaa nagu laqbaan u naqaanaa laqbuhu waa garanaa waa la yaqaanaa macnahaas guude laakiin xadiidkan tawjiihiisa sida loo tawjiihinayo ma garanayno leanna waxaa ku sugan lix sano ciddadii waa dhammaatay haddana waa isku celiyey nikaax la-aan say ku dhacaysaa ciddadiina waa dhammaatay furqaa xasishay ciddadii waa ka waa dhammaatay nikaaxii hore waaba baaba-ay walacalahu qad jaa hada min qibali daawuuda bni lxusayn min qibali xifdihi waxaa laga yaabaa buu leeyahy daawuud bnu lxusayn xifdigiisa inuu ka sheegay meeshaana marka gef uu ka yimid ayb isaga marka xadiidkan sidaas marka meesha wahmi baa ku jire wax marka wejigiisa la garanayo ma ah qaala marka ile ta la garanaa waxay tahay ciddada hadduu kusoo islaamo asaa iskale haddii ciddada ay dhammaato laakiin dadkaas ula siman yahay waa inuu nikaax helaa marka hadduu soo islaamo qaala xadaanaa yuusuf ibn ciisa qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa israa'iil can simaak ibni xarbin can cikrimata can ibni cabaas ana rajula jaءa musliman nin baa yimid isagoo muslima calaa cahdi nabiy sal l slam uma jaءat imra'atuhu ayaa timid muslimatan faqaala ya rasuula allah inaha kanat aslamat macii waa ila islaamtay faraddaha calayh yani way i ogeydo marka nebigu waa u celiyey kan celintiis waa iska muuqata qaala hada xadiidu صaxiix qaala samictu cabda bna xumayd yaqulu samictu yaziid bna haaruun yadkuru can moxamed bni isxaaq hada alxadiida xadiidkan ayb kii soo dhaafnay waa kii ibnu cabaas iyo wa xadiid alxajaaj kii ka horreeyey can camr bni shucayb can abihi can jadihi ana nabiya sal l slam radda bnatahu zaynaba calaa abilcaas bimahrin jadiid wa nikaaxin jadiid xadiidkaasaa loo sheegay faqaala yaziid bnu haaruun wuxuu yidhi xadiidu bni cabaasin ajwadu isnaadan xadiidka ibnu cabaas ayaa isnaad ahaan xoog badan waalcamalu calaa xadiidi camri bni shucayb laakiin camalka lagu camal falaya waa xadiid camr bni shucayb xadiidkani marka ibnu cabaas cid ku dhaqantay ma jirtaa xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi ayb wa ashaara bidalika ilaa ana raddaha ilayhi bacda sitti siniin aw bacda sanatayn aw halaaث mushkilun liistibcaadi an tabqa fi lciddati hadihi اlmudda walam yadhab axadu ilى jawaazi taqriiri اlmuslimati taxta اlmushriki ida taأhara islaamuhu can islaamiha xata اnqadat ciddatuha ilaa intay ciddadeedii ka go-do markay dhammaato kadib ha laysku celiyo nikaax la-aan ma leh wa miman naqala alijmaaca fii dalika bnu cabdilbar dadka ijmaaca soo naqliyey waxaa ka miduu yidhi arrintaas ibnu cabdilbar wa ashaara ilaa ana bacda ahli daahiri qaala bijawaasihi ahlu daahir daahiriyada qaarkood waxay dhaheen waa bannaan tahay in loo celiyo sanawaad baa ka soo wareegaani isaga marka ahlu daahiriyada ijmaacooda ma tirsanayo daahiriyada ijmaacoodana xaqa waxaa weeyaan waana la tirsanaa mana la tirsanayo imaamu dahabiyaana taxqiijiye fii sir aclaami nubala tarjamada oo daawuud adaahiri ayuu ku sheegay masaa-isha mustabshaca ah oo iyaga laga soo naqliyo oo ijmaaca ay ku khilaafaan la tirin maayo khilaafkooda wixii laakiin ijtihaad iyo dee baxti ka furnaan karo waa la tirinaa buu leeyahay khilaafkoodana waa khilaaf marka isaga ma tirsaninba waradahu bilijmaaci lmadkuuri buuna warkooda ku radiyey wa tucuqiba ijmaaca marka haddii ounan ansixin sidaana loo tacqiibiyaa wuxuu yidhi watucuqiba bihubuuti alkhilaafi fiihi qadiiman waa la tacqiibiyey ibnu cabdilbar waxaana lagu tacqiibiyey khilaaf qadiimaa jiro yaa waayo wahuwa manquulun can caliyin wa can ibraahiima annakhaciyi ayaa laga soo guuriyey inay iyagu ku tageen sanawaad ba ha ka soo wareegtee naagtu haddii aynan nin guursanin xadiid ibnu cabbaas siduu sheegayo kale waa ninkeedii hore waa haysanayaa nikaaxii horewna ku haysanayaa ibraahiim annaqaci iyo cali ayaa ku tegey ayb khilaaf marka ayaa la sheegay saasaa marka ijmaacaasi ounan saxiix ku ahayn akhrajahu ibnu abi shayba biuruqin qawiyatin weliba ibnu abi shayba duruq qawi a kusoo saaray wa bihi aftaa xamaadun shaykhu abi xaniifa ima ima marka culimada ahlucilmiga iyaga naqligooda ama khilaaf ha soo naqliyaan ama ijmaac ha soo naqliyaan qof la dhahaayo ma jira lama aqbalayo warkiisa a'imo xufaada waay mid kasta waa la aqbalaa warkiisa laakiin haddii mukhaalafo iyo wax khilaafsan la keeno waa laga joogaa warkaas ma la soo lama fahmayo ayb laakiin ma jirto wax la yidhaahdo qofkaas khilaafkuu soo naqliya lama rabo kaas ijmaacuu soo naqliyana ma jiro kaas waxuu yeela ma jiro ma jiro waxaa ma jiraan haddii isaga marka uu ku jiro khata iyo uu ka imaado naqligiisa waa la bushinaa waxaa la leeyahay naqligan khata'a ku jiro waana kan daliilkaanana u khata ku yahay haddii marka daliil aan la haynin bimujarad hadda ka horaa saas la yidhi middaanna waa la mid un ma soconayso wuxuu cilmigaa la rabaa iyo yaqiin ayb masaladan marka laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan calaa xadiidi camr bni shucayb ma la ysku celinayo ilaa binikaaxin jadiid tirmidi laftiisa waa ka dhahayo walaakin laa nacrifu wajha hada alxadiid yaziid bnu haaruunna wuxuu leeyahay ibnu cabaas baa xoog badan xadiidkiisa waalcamalu calaa xadiidi camr bni shucayb taasaynu u badan yihin qaala baabu maa jaءa fi rajuli yatasawaju almar'ata fayamuutu canha qabla an yafrida lahaa kanaan ku daraynaa baabkaas baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid fi rajuli qofka yatasawaju guursanayo almarata haweenayda fayamuutu canhaa ka dhimanayo qabla an yafrida lahaa inta aan wax loo qadarin haweentiibuu guursaday isagoo aan meher u qadarin una galmoonin bau ka dhintay say leelahay qaala xadaanaa maxamuud bnu haylaan qaala xadaanaa zayd bnu lxubaab qaala xadaanaa sufyaan can mansuuri can ibraahiima can calqamata can ibni mascuud annahu su-ila waxaa la su-aalay can rajulin nin tasawaja imra'atan guursaday walam yafrid lahaa sadaaqan meher uma uma caddaynin uma gooynin walam yadkul biha mana dukuulin xataa maata ilaa uu ka dhintay waa guursaday wax loo qadaray ma jiro mana u tegin uma taabanin waa dhintay faqaala ibnu mascuud ibnu mascuud waxa uu yidhi lahaa mitlu sadaaqi nisaa'iha haweentaasi waxay leedahay iyada naagaha la midkaa meherkiis meherkoodoo kale laa waksa walaa shatada nuqsaan ma jirto ziyaadana ma jirto wa calayha alciddatu ciddaa korkeeda ah walaha almiiraahu xalna waa leedahay marka meherkiisa uma aragtid marka laa waksa walaa shadad iyada ma gelaysa marka nusma looga dhigayo iyada ninku hadduu haweeneyda guursado meher uu u cayino isagoon la aqalgelin ou ka dhinto meherkii oo waxay leedahay kaamil ah loo sheegay haddaan meher loo sheeginna mahru mithli kaamil ah bay leedahay fa nisfu maa faradtum tan maahaneed iska jir fa nisfu maa faradtum iyada furiin waayo maaha naag laga dhintay maaha dad isku qalqaldaayan arke marka waa waa ta midda waa laga dhintay middaan hadda laga hadlayo ee midda aayaddaa kale ay tilmaamayso wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariidatan fa nisfu maa faradtum waa mid la furayo tan lama furin waa laga dhintay mawdku marka meherku kuma kala barmo waa ku kaamilkiisa ayuu bixinaa qof ayb meherku marna waa dhacaa marna nusoo noqdaa mar isaga dhanaa dhaco marna isaga dhanaa waajibo marna nusaa waajibaya ayb waxyaabaha uu ku dhaco dabcan waxaa ka mida kulligiis cillad iyada ka timid fasak marka iyada ka yimid ay sabab u noqotoo kale waa waa ku dhacaa isaga dhan ayb faqaama macqil bnu sinaan ayaa kacay alashjaciyu faqaala wuxuu yihi qadaa rasuulu llahi sal ly slam nebiga wuxuu xukumay fii birwaca binti waashiq barwac binti waashiq imra'atin minaa haween annaga naga mida buuba nebiga sidaan u xukumay midla maa qadayta sidaad xukuntay oo kale fafarixa biha bnu mascuudin ibnu mascuud waa ku farxay xukunkaa nebiga maadaama oo waafaqay waa ku farxay ijtihaadkiisii nebigu waafaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba abu daawuud wuxuu leeyahay isaga bil ayaa la ysaga daba noqonaya masaladan bil ayaa loo soo laabanaya dhalatay oo dhammaatay markaasuu dhahay soo laabta soo laabta qaala wafi lbaabi can ljaraax qaala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qaala xadaana yaziid bnu haaruun wcabdالrazaaq can sufyaana can mansuuri naxwahu qaala xadiidu bni mascuud xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi sidan waay min asxaabi الnabiy sal ا l slam iyo wagayrihim wabihi yaquulu اthawriyu waaxmedu waisxaaq wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay dhaheen min asxaabi الnabiy sal ا l slam minhm caliy bnu abi طaalib wazayd bnu haabit wbnu cabaasin wbnu cumar ida tazawaja rajulu lmar'ata walam yadkul biha walam yafrid lahaa sadaaqan xataa maata ilaa uu ka dhintay qaaluu laha almiiraahu walaa sadaaqa lahaa dhaxal waa ku leedahay laakiin meher kuma laha wa calayha alciddatu ciddana korkeeda wa huwa qowlu shaaficiyi imaamu shaafici qowlkiisa waa yidhi kan sababtana waxay tahay imaamu shaafici xadiidka barwac binti waashiq waxaa uga jiray taradud oo wuxuu dhihi jiray in saxa xadiidu barwac qultu bihi xadiidkaanu ku xihay marka ayb xadiidkan macqilo hadda aan soo marnay wa huwa qowlu shaaficiyi wa qaala wuxuu yihi shaafici low habata xadiidu barwaca binti waashiq lakaanat alxujatu fi ma ruwiya can اnabiy sal ly slam xadiidkaas barwac hadduu ansixi lahaa xujada waa wixii nebiga yidhi waayu yidhi isaga marka xadiidkaanaan u caddayn marka saxaabadaanu marka qowlkooda qaatay iyo qiyaaska ayb markaasuu tirmidi yidhi waruwiya can shaaficiyi shaafici waxaa laga wariyey annahu rajaca bimisra masr markuu tegay inuu ku laabtay u ka laabtay can hada alqowli qowlkan inuu ka laabtay wa qaala bixadiidi barwac binti waashiqna uu yidhi masr markuu qowlkiisa jadiidka ah sidaan inuu yidhi marka laakin waxaa haaliba alأdhar fi اlmadhab madhabta yani qowl jadiidka umka umka kutubta jadiidkuu ka mid yahay umka waaye midka uu yidhi hadduu sugnaado xadiid barwac qultu bihi umkana waa madhabtiisa jadiidka halkan marka warkan tirmidi waxaa ka muuqdo qowl kaloo jadiida inuu jiro oo isagu marka uu dhahayo sidaan xadiidka waafaqsan inuu jiro leanna jadiidka mararka qaar dhowr qowl lasoo wariyaa laftirkiisa oo waxaa la leeyahy waqaala fi limlaa waqaala yani ama xataa mukhtasarka buwayd iyo kan musani baa iskhilaafaya mararka qaar waana jadiid labadaba cilmi weyna meesha ku jira marka walidalika imaamu nawowi minhaajka wuxuu ku yidhi qultu ladharu wujuubuhu qultu aladharu wujuubuhu wallahu aclamu isaga marka waxaa adhar ah buu yidhi xoog badan meherku inuu waajibayo waajibayo wallahu aclam saasaan xoog ayb marka tirmidii aqwaasha culummada aada u raacraacaya aadowna ula socdaa fiiri markaada sida markii hore shaafici sidan bu ayuu yidhi buu yidhi haddana wuxuu yidhi anahu rajaca bimisra can hada alqowli wa qaala bixadiidi barwac binti waasha ayb aakhiru abwaabi الnikax abwaab اradaacu bilaabayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed